wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee mulsooyinka adduunka shanta bisha mey taasi oo ay ka qayb galeen arday ka qalin jibisay barashada culumta mulisooyinka ugu horeyn naciime axmed cadow agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa madasha ka hadashay hooyo hadda ee kuugu jirta xaalad normal ah aad daqiiqado waxay gali kartaa xaalad complication ah waxa aad sugaysid ilmi inay kuu dhashaan keliya ma sugayside wax walbo inay ku imaadaanaad sugee marar qaar ilmaha waxaa kuu dhalanaya conjenital abnormalitia oo adaba aa ka cabsanaysid saasay tahana ma cararaysido weli waxaa badbaadinay hooyadii ilmahaas dhalanayaan marka waxaa leeyahay maanta keliya ma lihin maalin kastaa leenahay haddaanahay umulisooyinka laakiin maanta waxaana inaan isxasuusino in weli aa leenahay maalin qaasa waxaa kaloo rabaa halka inaan ugu hambaliyeeyo ardayda ka qalinjibise oo naqanayaan dafacadda e oo kusoo biiri doonaan ayagana umulisooyinka ka howlgali doono xarumeena caafimaad qaar ka mid ah ardayda ka aflaxday macadka umulisooyinka ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay tilmaameen in ahmiyad gaar ay leedahay inay jirto maalin lagu xuso waxyaabihii ay barteen kaasada baad ee mataalo baydhabo midwivery training institute daartay ilmigu adogi ariirba dareen lahaaneen sida sida macallimiinta amal nin garab istaagay oo noobar qabay oo markastaniyon lahaayeen umulisooyin anta laa ku saarahay magaayaana banaankiioo deersayaan dad noocaas ee jaran yoon iyadan kama hadnageen geeki warisi qaasan ka hambalyeeya asxaabta oo gadaal fadhiyan oo haddana afsho magaasho iyo kansho ka hadalahay waliba singlaa hambalyo inkastoo mar kastana meeraas isla ooyi jarni wal kasta isla sameeyi jarni wal kasta meeraas in isla dulqaada jarni weel wala iska la-aan isla dharni hadda saaxiib miyihiini agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed soomaaliya ibraahim cali aadan samow ayaa ardada ugu baaqay in ay waxbarashadooda ay kor u qaadaan caafimaadka gaar ahaan midwiferiga may weelatahay impact taasoo ahta muuqata meel badan oona ka aragnay malaha insheegada gobolada soomaaliya markaa sharafiyengata maadaama insheegada aan iidan ku warhaay may arag hore kalaaska inka horeeyey madii wadanka burburay kadib oo midwife lanfadheeda manaha soomaaliya nin manaha insheegada smister onwal ku dhakeena manaha maadadaasnaati fundamental of nursing marka taas waysan saasayni walbarashada insheegada iyo allahayn meelaya ka egda marka meelisin faday umulisooyinka hata meelo fadhi ani meela raayus dibloomadaas aan ka ekaano ilaa iyo b h d da idhatuu meelo surma mule maanaha saas ogaada sa'o hadhowdii bulshadii isan badbaadan walbadana aysan ka tartaan lankobas walbarada fursad halowshay meel dheer ma jirto sababta ah lankobas dadaalo dadaalshay ma dhumow wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya zahra axmed cusmaan ayaa ardada ugu hambaliyeysay waxbarashada waxayna ugu baaqday inay ka qayb galaan waxbarashada sare oo ay bilaabaan jaamacadaha
waxaa kaloo idinku encourage gareynayaa inaa maaragtay baxdaan jaamacadda inaa aadaan dadkii awoodo inay jaamacadda kusii dhammaystaan intaa kusii ekaanina dibloma a haysatiin gabdhaha aa u baahan inaa caawisiin caawiya always laakiin jaamacaddana aada wax barta reasonka idin leeyahay saas inay jaamacad aadiin oo waxbaratiin waxay tahay inaa booskayga imaataana rabaa ugu dambeyn doctor saciid axmed cali wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo dhoweeyey xuska maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka dunida waan ku hadlayna afka wasaaradda caafimaadka aniga iyo dhammaan cid kastoo wasaaradda caafimaadka ka socota oo meeshaan fadhisa waxaan rabnaa maanta inaan idinkugu hambalyayno maalinta caalamiga ah ee world midwivery day inaan idinkugu hambalyayno hambalyo keliya ma ahane waxaan xusaynaa oo aan sheegaynaa oo aan dhiirigelinaynaa doorkiina shariifka ah ee aada bulshada aad ku dhex leedihiin kaalintiina lama ilaabaanka ah kaalintiina aanan la xaqiri karin waxaan qiyaasayaa qof waliba oo meeshaan fadhisa ama fadhiya wiili gabar wuxuu doona hahaado oo anigu aan ka mid ahay cidda marka ugu horeysa ee adduunyadan aan imaanaynay ee calooshahoodeena aan ka soo baxnay qofkii ugu horeeyey ee gacantiisa nagu qabtay hooyadeena xitaa maha qofkii ugu horeeyey ee gacantiisa nagu qabto ee hooyadeena caloosheeda naga soo saara waa qof umulisa ah marka dad waxaa tihiin oo mudnaan leh dad qadarin leh dad sharfan dad waxaa tihiin sharfan oo ixtiraam gaara leh oo bulshada ka dhex soocan oo abaalkooda aan la difri karin